guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka ayaa booqasho ku tegay xarunta maamulka caasimadda ee dhuusamareeba oo ka mid ah goobaha lagu qaban doono diiwaangelinta iyo doorashada qof iyo codka ah guddiga ayaa kormeeray xafiisyada maamulka caasimadda waxaana soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada ku-xigeenka iyo xoghayaha maamulka caasimadda gudoomiyaha degmada maal cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow ayaa guddiga doorashooyinka u sheegay in ay ka maamul ahaan diyaar u yihiin kuna wareeji doonaan xaruntan si loogu diiwaangeliyo dadka ka qaybgalaya doorasho qof iyo codka waxaan diyaar u nahay meeshaan dadka in lagu diiwaangeliyo waxaan diyaar u nahay in maaragtay goob cod ay noqoto waxaan diyaar u nahay inaan xafiisyadan hadda soo booqateen intii aad uga baahan tihiin idin siino oo aad ku shaqaysaan marka gacmo furan kusoo dhowaada waxaan warkaas wakiil uga ahay oo galmudug maayiradeed oo dhan ayagaa dhan saasaan wakiil uga ah madaxweynaha galmudug waxaan wakiil uga ahay inaad doorasho cod iyo qofku ay ka dhacdo galmudug in gacmo furan lagu soo dhoweeyo guddiga iyo barnaamijkaas oo madaxweynaha qaranka uu hogaanka ka yahay adinkaan laydiin igmaday galmudug gacmo furan ugu soo dhowaada meel walbaad tegi kartaan meel walbana waxaa idinkaga diyaarsan intaas aad caasimadda kala kulanteen oo kale gaar ahaan caasimadda iyo xafiiskan iyo maaragtay bayskan degmada ku fadhiso waxaad uga baahantihiin diyaaran unahay dhanka kalena cabdulaahi salaad yarow oo ka mid ah guddiga madaxa bannaana ee doorashooyinka ayaa kaga mahad celiyay maamulka caasimadda sida ay diyaarku ugu yihiin uguna wareejiyeen xarunta maamulka
booqashada aan kusoo booqanay xafiiskaaga iyada oo xilligaan xilli shaqo aad ku jirtaan soo dhawayntana loo sameeyey mudane waan kaaga mahad celinaynaa aniga tiimka ka socda guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan iyo sohdimaha runtii ilaa iyo maalintii aanu soo gallay degaankan tiimamkii aad u astaysay inay soo dhowaynteena qayb ka noqdaan iyo dhammaan dadka degmadu waxay xoog badan geliyeen oo dadaal badan geliyeen inayna soo dhoweeyaan wafdi ahaan inay soo dhoweeyaan doorashada madaxa bannaan ee aan wadno oo dhammaan qaranka dhan laga hirgeliyey adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedku waxaad ka ahaydeen qayb ogolaanshihii iyo ka qayb qaadashadii barnaamijyada doorashada lagu hirgelinayo doorashada aan soo wadnaa waxaan ballan qaadnay in aan noqon doono garsoorayaal fiican garsoorayaal madax bannaan oo dadka u dhexeeya aan noqon doonaa ballan qaadnay ballanqaadkaasaan ku taagnaanaynaa ilaahay idankii waxaan ka shaqayn doonaa in aan meel walba oo suurtagala doorashadaas gaarsiino marka soo dhoweyntaada aad xaruntana noogu samaysay guud ahaanna noo soo dhoweysay gudoomiya kaaga mahad celinaynaa weliba xaruntaada waxaan rabnaa inaan u isticmaalno inay noqoto goob doorasho oo dadka lagu diiwaangeliyo dhuusamareeb isla markaasna aakhirka noqoto goob wax lagu doorto inay noo noqotaan rabnaa ogolaanshahaaga waa u baahannahay inaad shaqadaada iyo shaqadaas annagu aan wadnaba aad mataanaysana waa kaaga baahannahay mar kale iyo mar kale waa kuu mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka ayaa maalmahani wadayay kulamo iyo booqasho oo ku tegayaan goobaha lagu diiwaangelinayo dadka ka qaybgelaya doorasho qof iyo codka ah